بسم الله الرحمن الرحيم وزير كان وفاضلها عبد الله الرحمن دافع كوسة مديرها يوسف عبد الدولك اس جي دبليو صحفيينتا dhammaantiin waxaad ugu salaamaya saxaabka islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa ka bacdi ku noqon maayo anigu de ujeedadayaadu halkaas ugu nimid oo xogayahay looga warramay laakiin fursaddan maanta waa ilahay mahadi maanta haddii inagoo madan soo jeeda lee fadhinaa wasiirkii cabdullaahina inala fadhiyo yuusufna inala fadhiyo suxufiyiinta inay mada ka yihiin fursaddan maanta madashana lagu hadalhayo anshaxii amase adaabtii iyo akhlaaqdii suxufiga looga baahnaa iyo haddii uu arrimaha ka gudbo waxyaabaha qofku mudan in laga maro oo diinteena islaamkuba iyo dhaqankeena soomaaliyeed buu ina farayo waxyaabaha gefka ee leebalka qofka in sharaftiisa iyo didmadiisa meel laga dhaco wax badan badan baa dhacday intaasu dhacdo laga yaabo inay dadka dee qofna malaa'ig maaha oo qaara ka mida inay ka dhacdayna waa suurtagal laakiin waxa muhiima qofku inuu wixii ka tadawuro oo ka koro oo uu horumar ka sameeyo aqooneed iyo mid caqliba madashan waxaan maanta kaloo uga faa'iidaysanayaa oo aan ku soo qaadayaa yuusuf iyo wasiirkooda markhaataan ka dhiganayaa waxaa muddo dhaweyta jirtay in xubno suxufiyiinta ka midii ay iskodisu abaabuleen iyagoo qadiyad ku ta ay ku taxalluqday arrintoodu markii hore dabeedna ay xukuumadda iyo madaxweyneha ilaa madaxweyneha gaareen iyagoo ugu tegey mushkiladdii hubaal alxamdulilah mushkiladda xalinteedii bay kusoo guulaysteen si wanaagsan bay yeeleen waa waajib dayna saaraa qofka haddaynu fardi nahay haddaynu jamc nahayba ayay gutay mana arkayaan waxaa jirtay dee kullay nin madaxtooye tegey waan adag tegay inu isagoo farmaro soo noqday nimankaasu madaxweynihii waxay kala soo noqdeen fariin kaloon fariintii ahayn oo ku saabsan xeerka saxaafadda yuusuf iyo xubnihii way noo yeedheen udheel baanu isugu nimi nagii xogayaha ka qayb gallay waxay naga siiyeen ray wixii ay kala soo noqdeen madaxtooyada wilaayada kale sidiisaba marka aada dhinac sayg taagan tahay saydka kale waxaa ka soo ka yimaada shar iyo kheyrba adiga meel keliya kugu qoya waxaa laga yaaba inaad ila caafimaadaba ku eegin xataa waxaas haddii ay wanaagsan yihiin waayo afraad iyo ashkaas iyo hadallo iyo waxbaa ka sokeeyo waxyaabahaasaa negatifkii kugu safaynaya qaab kale oo ad u arkaysaa muuqaalka waxay xubnahaasu soo jeediyeen in xeerkii saxaafadda sidii kii horeba loo sameeyey saxaafadduna qayb ka noqonayso xukuumadduna qayb ka noqonayso xeerkii in la furo in fact way badnaayeen marka constitution olersa way ahaayeen mushkiladda xeerku haddii ay cid taabanayso institutionska dad kale bay taabataa inta badan oo culays u dhaca marka weliye la xidho marka dembi kala yimaado marka ruqsada lala noqdo ama ay timaado culaysku wuxuu ku dhacaa ninka olska meesha garan maayo cid uga lexa jeclo badan nimanka ownerska ee institutionist kale institutionistkooda hadday mareego usoo soo hayeen iyo hadday dabaco gara usoo soo hayeen cid uga lexa jeclo badan anu garan maayo xaqiiqatan waxaan maanta halka ka caddaynayaa wasiirkana makaati ka yahay iyo yuusufba iyo suxufiyiinta dhammaantiinba ergadii nimankaasu ka soo qaadeen madaxtooyada ee ku saabsanayd xeerka sidii lagu soo gaadhay fariinta oo ahayd sidaa annagu rayiya mowqif gooliya aanu ka taaganahay ma jiro wax waxooda ka duwan aanu ka leenahayna ma jirto diyaar baanu nahay inaanu madan lo keeno oo suxufiyiintu ay qayb ka noqdaan xeerka sidii kii horeba lagu sameeyey guddida gacanta ku haysa iyo suxufiyiintu ciddii loo xoleyna wada shaqeeyaan wixii lasoo hufay lasoo haliyey ka soo baxeen ay noqdaan wax caafimaad lagu geeyo golaha maaha in golaha xeeb baa yaalla suxufiyiinta qaar ee dadkii lagu cabsi geliyo qaar kale ay qayliyaan anaguna qaylinana xeerkii baa nala caburinaya war wixii xag baa loo baahan yahay meeshii xeerkii waa kaa madashii la keenay yusufow anagu waanu diyaar baanu waanu idinka